calaykum akhyaartana maqashaay meel kastood caalamka ka joogtaan halkani waa radio caynab oo idinka imanaya xarunteeda magaalada hargeysa boqor cismaan ow maxamuud buur madow oo goor dhoweyto khadka telefoonka kula xiriiray ayaan waxaan wax ka weydiiyey tabashooyinka odayaasha deegaanada gobollada awdal iyo salel iyo sidoo kale arrimo kale waraysigan dhegaystayaal oo dhammaystiran waxa uu marka hore aan weydiiyey bal boqorka bal sida uu u arko arrimaha haatan ka soo cusboonaaday gobolka awdal
bismillahi raxmaan raxiim adeer marka hore aad iyo aad baan kuu salaamaya adiga iyo inta i dhegeysanaysa codkayga maqlaysaba aad iyo aad baan idiin salaamaya marka xigta waxa weeye xaaladaha kan hadda jira runtii uma baahna somaliland maanta horumar iyo tacliim iyo waxwadaqabsi iyo in isku duubnaato bay u baahan tahay uma baahna wax sii kala fogeeye ama hadal kala fogeeye ama arrin kala fogeyso uma baahna runtii aad iyo aad baan nooga xumahay suldaan wabar marka hore annagu waxaanu ahayn rag aad iyo aada u saaxiiba raggii runtii aad iyo aad runtii uga howlgalay calimasaarkiisii ama aad iyo aad u badbaadiyey ama ula shaqeeyey baan kamid ahaa saaxiibna aad iyo aad isugu dhowna waanu ahayn mana aanfinayn runtii maanta inuu halkaa ka bilaabo sabab badan awgood waxa weeyaan run ahaantii inagu dhaqan baynu leenahay dhaqankaynu leenahayna waxa weeyaan in weliba ragga dhaqanku iyagu dhaqanka ay ilaaliyaan ayaa loo baahan yahay wax dhaliila ama haddii aan laba leeyahay runtii ma odrhanayo igamana biyo suldaanku waa saaxiibkii weeye laakiin waxa isaga iyo haddii aan lakala wey ummadda kale ee taageersan haddii aan laba leeyahay la aadifadaysan intaba waxa weeyaan waxaan odhan karaa oo waxaan odhan karaa wax hoga tusaaleyna waxa weeye marka hore horta waxaan odhan lahaa anigu sida looga hadlayo si ka duwan baan uga hadli lahaa waxaan odhan lahaa maalinba horta somaliland mar cabdiraxmaan baa joogay marna waxaa joogay maxamed ibraahim cigaal baa joogay marna daahir riyaalaa joogay suldaanka waxaad ogtahay waa daahir riyaale suldaankiisii weeyaan waxa weeyaan labiya toban sanadood ayuu daahir dalka madax ka ahaa qallooc iyo qumaatiba wuu soo xukumay waxaan odhan karaa horta suldaanka dee inaan laga yeelayn geediihow haddaan xabad kugu arkana kaa doostay haddii kalena kaa tegay ma noqonaysee somaliland waana lagu heshiyey dadka reer awdalla dadka ugu mudan uguna sharafta badnaa dhismaha somalilandna baalka dahaba kaga jiray ahaayeen waxaan odhan lahaa inaan xasuusin lahaa un suldaanka waxaan ka filayay anigu halkii aan silayo anoo suldaankiisii ah oo aanu family dhownahay daahir iyo iyo silayo tartan baa ka dhexeeyey siyaasadda looland baa ka jiray labiya tobankaa sanadood baan ugu daahir yaalan ag fadhiyo taageeriyey waxaan ka filayay horta maanta suldaanka maadaama beeshiisu meeshii ugu sodka bursatay ay ahayd inuu maanta madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo dhinac fadhiisto ayaa laga eegayey inuu abaalkii celiyay ahayd waa tahay boqol haddii aan kaa dhex galo laakiin odayaasha awdal iyagoo isku duuban waxay tabasho ula yimaadeen madaxweyne ziilaanyo dhammaantood tabashadaasi iyagoo qaba ay qaarkoodna ay aaminsan yihiin in arrinta tabashada si kale lagu xaliyo qaarna ay leeyihiin already dee suldaan wabarya ay ka mid yihiin oo ay goosteen inay gebigeedu somaliland ka baxaan arrintaasi miyaanay arrin jirta ahayn inay tabasho ka jirto gobolka awdal
horta intaan waanu iman doonaa adeer halkan aan kaygan dhamaysto macnaha markaan leeyahay siday dhaqankeenu yahay aan yeelno waxaan leeyahay annaga hadda maanta beel ahaan somaliland dhudhu baana dooratay somaliland oo dhan ixtiraam bay naga baahan tahay inaan u abaal celinay u baahan tahay inaan ixtiraamnay u baahan tahay waayo dhaqankeenu waxa weeye waxaan usoo qaadan karaa masale yar raagowgaas oo aabihii uu ahaa ogaaska beelaha reer cabdille ogaadeen gaar ahaan maalin guur ayaa waxaa dhacday reer caynaanshe oo habar yoonisabaa duulay kolkay duuleen yaraan baa isagoo geeli geel baa bay soo dhacday habar yoonis geelii raagowgaas iyo ilmo yareer baa lagu soo kaxayey markii la iswaraystay waxaa la ogaaday ninkii ugaasku dhalay dhaqankeenuna wuxuu ahaa megeydu wuxuu lahaa ugaaska iyo suldaanka iyo odayga iyo caaqilka iyo wadaadka iyo shiika inaan ay cidna aanay ka tirsanayn oo la dhowro haweenaygan iskalaa ku caddaatay salaadiintii iyo reerkii way isu yimaadeen labiyo toban faras oo lagu gelbinayo oo xaala iyadoo la celiyoolay ninkii ugaas banu meeshii kaga dhacnay runtii abaalkaas oo jira oo aabbihi ugaaskiina uu ka abaalguday arrinkaa markaa ogaadeen ayaa waxaa dhacday nin la odhan jiray xirsi boqon oo reer suldaan diiriye ah ayaa u gebiyey dhowr jeer markii dambena gol uu ka soo hadal qaaday raagowgaas raagi dhaqankii isagoo ilaalinaya ayuu wuxuu ku fool xumaatay habar yooniso abaalka intaa leeg u gashay inuu ugu abaalgudo wax la yidhaahdo ka jawaabo nin qura arrinkiisu damqo marka wuxuu yidhi gabay buu kaga jawaabay marka wuxuu yidhi saaxiibkay oo maanigaa suqanyar lay mooday mise wiilku uu salaal ambadaysi yahay magane surbin baan ku jiriqsiin lahaa sida sagaaraade sanduuq baan ku aabuli lahaa soo madaayaahe sama aabbahaa falay baryaad sama ku maashaaye samaanteeda habar yoonis baan salax rogayaaye caku reer suldaan diiriye iyo sugulle caynaash marka salax raggu waxa weeyaan qofka markaad ka ceshooto inaad wax tidaadaad wejiga ka dadabto waa salax raggu waa sidaas anu waxaan leeyahay horta somaliland aniga iyo haddii aan laba leeyahay suldaan wabar labada beelood ee la sharfay baanu ka midnay beelaha la sharfay ee somaliland sharaftay inaanu ka salax rogno oo wejiga aanu xumaan ka dhowra ayay ahayd inaanan beena u jawaabin maanta waxa weye labiyo toban sannadood isagoo dalka soo xukumayay inuu maanta yidhaahdo suldaan wabar isaga raaskiisu inuu yidhaahdo haddii aan labanaya jabhad baan la baxayaana waa ayaan daro saaxiibkay arrinkaa waan uga tacfiyadaynayaa cidda ku raacsanna waxaan leeyahay dhaqanka dib ha loo eego iyo iyo wixii ummaddu ay soo martay ninka somaliland intay jirtay bar soo xukumayay maanta inuu isagu wax tirsado aad iyo ayaan daro weye qodobka kale waxaan leeyahay maanta waxa weeye maalinba nin baa wax qaybinaya maalintii intaasoo madaxweyne nin waliba waxbuu soo qaybsay nin la odhan karo maanta tii saxda ahayd buu qaybsay annagu kabeel ahaan maanta beesha madaxweyne ale baanna annaga ayaa ugu waxtirsi badan annagaa dhibaato ku qabna annaga ayaa waxa weeyaan markaanu hadlayno waxaanu hadnaa madaxweynuhu afar inan buu naaxsaday oo wasiiraahe beeshii waxa weye intaa lasoo tacabtay wax alla waxay ku qabtaa ma jirto hadday tijaar tahay hadday rag dhaqan tahay hadday odayaal tahay annaga ugu tabasho badan waan hubaa waktigii daayriyaale madaxweyne ahaana beeshiisu inay sidaasoo kale qabtay waan hubaa waan arki jiray waan iswaraysan jiray iyana sidaasoo kale qabtay marka waxaan qabaa tabashadu annagaa ugu tabasho badane meel aanu geyno iyo cid aanu la tagno ayaanu laanahay somalilandna maanta waxaan leeyahay anigu tabashada waxaan leeyahay madaxweynahana waxaan leenahay dee wixii la tabanayo hala qabto anigu tiribka hore waanba la hadlayo waaba laiga geensamay oo rag salaadiin oanu saaxiibo naanaad isu ixtiraamna iga soo jawaab waxaan ku yidhi war saami qaybsigaa doonaysaa waa maxay baan ku yidhi madaxweynaha lahaydin oo isaaq oo dhan baa idin daba socday oo intaa ordeen baa tee dee ku-xigeen baanu deynaa dee ku-xigeenka imaansa baan ku yidhi wuxuu idin gooyo isaga wax ma qaybshee madaxweyne wax qaybiya madaxweyne waa sax iyo khalad ba ugu qaybshaa arrinkaa waa laga dhisay si xumaanan ugamaan jeedin waxaan tusayey waa intaan daahir lahaa waa codka aan siino ee aan lahaa samaroonay codka aan siino dee samaroon ba ugu badnay dadkii axmed siinayo codka siiyey ee kala leexday codka ugu badnaa taas baan anigu leeyahay maanta hadday bee hadday beelaha somaliland tahayna beesha ugu fara badan ee wax ka haysaa marka laga soo reebo beesha dhexe waa iyaga laakiin waxaan leeyahay mar walba anigu waan lahaa warbaasha beelaha kale ha la raalligeliyo maadaama ay somaliland dhigis aynu rabno cid kastoo wax tabanaysa hala raalligeliyo khaatimaha la magac baxday hala raalligeliyo qolyahan hala raalligeliyo laakiin anigu waxaan leeyahay qodobka aan kusoo gunaanadayaa waxa weeye anigu waxaan leeyahay horta suldaan wabar rag badan oo qaylinayaan kuwa maxaa ciidan loo keenay maxaa wax loo xidhay waxaan leeyahay aniga daahir riyaalo wuu xidhay anuu suldaana buu xidhay intaan isku dhacna buu xidhay maxamed xaashi cilmiyo siyaasigii reerkaana wuu xidhay gaboota wuu xidhay nin kasta wuu xidhay boorale maalintaas boqol iyo siddeetan dhallinyaraha madheere keeno anigu raggii lahaa siidaa baan ka mid ahaa waxa weeyaan war dowladnimadu waxa weeye waxay u baahan tahay go-aan adag bay u baahan tahay waxaan leeyahay dowladdanna waynu wada qaadanay waynu wada dhisanay cidna lagama xigo hoggaankeeduna wayna ka dhexeeyaa waxaan leeyahay suugaanka sidii daahiriyana naloo xidhayo waa lagu xidhi oo dowladnimada haddaad adeecan weyna waa lagu xidhaya ana waxaan leeyahay waxaa tabanayso miidka kaalay adoo suudaanka adoo ciidamada adi hogan siyaasiga reerkana hadduu yeelo sidii maxamed caashiinka boose loo xidhaa loo xidhi haddii lagu kala dhaqaaqayo iyo haddii lagu dhimanayo waxaa wixii dalka rabshad ka bilaabo waa la xidhi waxay keenaysaa taasi anigu waxaan leeyahay haddii wax la tabanayo oo dowladdani ciddii wax ka weydaa waxay wax ku heli karaysaa inay doorasho ku bedelisho inaynu doorasho ku bedeliyo laakiin cidda aaminsan maanta in si kale loo bedelo waxaan leeyahay waad u kordhinaysaan dowladdu kuma tegayso suldaan meelu baxa iyo toban suldaan oo baxa iyo beel baxda kuma tegayso wixii keli jirayba intii qira jirayba quruuxuu jiray wy ninkii mahmahay haddii dagaal dhaco kordhin baa imanaysa aan guurti la marinayn oo wax kale la marinayn oo wayna ka xumaanaysaa anigu waxaan leeyahay war baasha nabadgelyadeena aan ilaashano dadka buuqayaana waxa weye wixii nin weliba dalka soo xukumaya wixii aad ku xukumi jirtay unbaa lagugu xukumaya u diyaar garow
waa tahay boqor haddii aan intaasi kaga gudubno sharaxada dheere aad gashay haddii adigu bal hadda saad u a xukuumaddii hadda waxay joogtaa wafdi loo diray boramay joogtaa suldaan wabar isagu kaintuu ku jiraayo ciidan buu samaystay xalka sidaad u aragtaa ka madax dhaqameed ahaan maxaase idinka idinka meelyahan
horta dee waxaan u arkaa dowladdu inay amniga sugto oo meel haddii aan laba leeyahay jabhada lagaga dhawaaqay inayn amniga sugtayadaa ku ceeboobeysa way ku khasban tahay inay ciidan geyso laakiin waxaan leeyahay in la isgarab wado tii odayayntuna inay shaqayso dowladdana inaan siyaasin haddii aan laba leeyahay dee haddii aan laba leeyahay suudaanku waxa weye siyaasad buu ka dawaacan state buu ku dhawaaqay madax banaanidii somaliland buu ka noqday somaliland mucaarada hadduu yahay wax kale ahaan lahayd siyaasad baa jirta meesha jirta anigu waxaan leeyahay arrinka dowladdana in la hoosaasiyo looma baahna qolada mucaaradka ee qaylinaysana waxaan leeyahay war haddii aad wax qabanaysaan ergo dira taga idinku dhexdhexaadiya dowladda dhaama wanaag keena nabad keena marka aan dowladda wada qabano anugu shalaytona dowladda markii lalahaa haddii alaba leeyahay cere lalahaa haddii alaba leeyahay biitan baa lagu qaaday anigu waa kasoo horjeestay dowladda anigu mar walbana durbaanka dowladdu garaacdo ma garaaco waxay ku khaldan tahay waxaan leenahay waan ka qabanaynaa suldaanku markuu soo fadhiisto ee uu ku noqdo khariiradeenii iyo wadahadalkeeni walaaltinimadeeni imaad isaga cidda taageersanba odaynnimadii baan gelaynaa odaynnimadaynu wadaynaa wuxuu tabanaya wixii beesha tabanaysaba waxa weye waxay xaq u leeyihiin waxaanay xaq u leeyihiin ba dowladda waynu ka raadinaynaa laakiinse waxa weeye waxaan qabaa maanta ka odaynimada iyo waa in laisdhex wadaa laakiin adigu maanta ma arko waxa weye shaki baa jira siyaasadeed mar haddii shaki jirana cidna anigu ma hoostaasinayo anigu hadalkaygu waa cad yahay waxaan leeyahay walaalkayna waxaan ugu baaqayaa sudan wadar inuu arrinkaa runtii aanu arrin isaga iyo cuntaba aanu ahayn wax laga yeelayana aan ahayn daahiriyaala naga yeeli waayo annaga inu wadna jeelka udhigayay maanta isaga
waa tahay boqor cusmaan suldaan wabar muuqaal uu soo geliyey videoga barta internetka wuxuu ku sheegay oo uu kusoo halqabsaday maansadii gaariye ee ahayd maalin baa iman doonta dadka sool iyo awdal lagu raadso siraad arrintaasi miyaanay maxaa hadda aad kaga jawaabaysaa iyada
waxaan ku yidhi arrinkaan gaariye dee nin gabiyeguu ahaa ilaahayna ha u naxariista abwaan qaranna wuu ahaa laakiin waxaan ku yidhi suldaan ma gabiyo ee waxa weeye samuu ka taliyaa anigu waxaan ku leeyahay inuu hadalkaa ku yidhahdana saaxiibkay runtii lama rabo waxa weeyaan maanta war horta waxaan leeyahay haddii dadka xamar u socday u ordayaana maanta haddii xamar la tagana cid warwaraysa aniguba garanba maayo oo ninka lagaga awood roodanaya xamar haddii la tago oo laisugu hanjamayana maba garanayo anigu waxaan leeyahay anigu taas maanta nin weliba somaliland buu waxna ku yahay waxna ku noqonaya suldaankana waxa weeyaan hadalkaasi hadal uxuntuba maaha gabaygii dhakaan soo qaadanaya iyo iyo gabaygii gaarigaan soo qaadanaya waan maqlayay maanta samatarin baa laga rabaa wanaag baa laga rabaa waxa weeyaan xukuumadda anigu intaan soo hor fadhiistanay hadda waa khaldantiina waxaan ka jooga isagana saasaan ka rabnaa salaadiintii kale waddaday marayeen inuu soo maraa ayaan qabnaa anagu waxa weye maalinta dee maanta awdal lagu doondoonaya laba iyo toban sano dalka lagu soo xukum soo xukumaye civilion is xukumayey muxuu suldaan ku arki waayey in awdal leh waa wax ka maqan yihiin ama cid ka maqan taas labaad waxaan kuu sheegayaa cidda ugu horeysay ee laascaano ciidanka gelisay daahir yaala markii amarkiisa la diiday khaatumo iyo cid kasta incigaa la iskuma dhicin silayana iskuma dhicin daahir yaalo ah ciddii laascaano ku duushay maanta rag kale ciidanka reer alweerada ciidanka ayaa lagaa laascaanada ciidanka idinkaa gelin waxay waxaa ku geyseena markay somaliland kasoo horjeesteen baa geysay maanta ciidanku waana la geynaya wuuna joogayaa garna waa loo leeyahay waana waddadii sumada aynoo jeexdeen ee dowlad wanaagii fiicnaa ayna barteen weeye waana dowladnimadii aadna barteen weeye waana ku toosnaydeen baan le waa tahay boqor cismaan maxamuud buurmadow waxaan jeclahay oo kale inaan ku weydiiyo inta badan xisbiyada mucaaradku waxay dhahaan doorashadu dib bay u dhacaysaa xukuumadduna dib bay u dhigaysaa madaxweynaha muddo kordhin baa loo samaynaya arrintaas aad u aragta adigu
anu waxaan qabaa de heyadoo laascaanood iyo dhibaata ka taagnayd awdalo haddii ay ka dhacdo xabbadi ama muran ka dhaco doorasho lama geli karaan qabaa automatically guurtina looma baahna automatically baa doorashada loo kordhinayaa ilaa inta nabadda laga xasilinayana waxa weye waxay noqonaysaa de inaan xidhibo ka wadan force major loo dalku gelaya xaqiiqa waa sidaas weeye maaha waxaan anigu mala awaalayo waa sidaa weye weligaa mucaaradka ee buunbuuninaya arrinta awdalo waxaan leeyahay idinkaa ku khasaaroobaya haddaa arrinkaa buunbuunisaan idinkayna wax idinka dhimani doorashadii muddo yar baa ka hadhay muddadaa cid kasta ha sugto ciddii wanaag maamul la imanaysaana haddii aan laba leeyahay ha ka faa'iidaysato dowladdu kalabaadkay leedahaan le
boqor cismaan maxamuud buurmadow su-aasha ugu dambaysaan jecelahay inaan ku weydiiyo waxay tahay madaxweynaha somaliland iyo madaxweynaha soomaaliya waxaa la filayaa inay jabuuti ku kulmaan islamarkaasna uu dhexdhexaadiyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle qodobada shirka lagu soo qaadayo waxaa ka mid ah sida aan warar xogogaala ku helayno arrimaha hawada oo lagu wareejiyey dowladda soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka soomaaliya arrimahaasi saad u aragta adigu
waxa weye horta mudane ismaaciil cumar geelle run ahaantii waxa weye soomaaliya maanta waxa weeyaan maskaxda u nool weeye waxa weeyaan run ahaantii aqoonta soomaaliya oo dhan u nool weeye intaad ku hadasha af soomaaliga doorkaana horena wuu ciyaari jiray maantana wuu ku mahadsan yahay hadduu arrinkaa wanaag iyo dhexdhexaadin uu ka gelayo waana wax runtii wax lagu ammaano weeye ta labaad waxa weeyaan innagu caalamka anu waxaan qabaa xukuumaddani waxay xukuumadii hore ku dhiiran waayeen oo ah inaynu caalamka tusno inaynu gar sheegan karo inaynu hadli karo inaynu cid kasta soo hor fadhiisan karo ayay ku dhiiratay cabsina uma qabo waxa weeyaan arrinkan na way ka hadashay xukuumaddu umana suuroobeyso koonfuri waxaynan dahwadeena inay isticmaalaan oo dee uma suuroobeyso iyagoo aan kale ayna weydiin taasna waxaan qabaa waa guul xukuumaddu gaadhay mar haddii laga wada hadlayo arrinka ay yidhahdeen waxbaanu la soo wareegnay guul xukuumaddu gaadhay weye in lagu taageerana ay tahay waxaana odhan karaa arrinkaa wadahadallada somaliland iyo soomaaliya anigu waan taageeraya waxaana aaminsanahay anigu weliba in wax lagu heshiin karo inaynu walaalo isu baahan noqon karo koonfur in la wada hadli karo intaba anigu waan aaminsanahay waana soo dhaweynaya anigu shaktiya
aad iyo aad baad umahadsan tahay boqor cismaan oo maxamuud buurmadow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray anigoo saleemaan saal jaamaca ayaa dhammaan saaxiibayaal warkaasi idiin soo tabinayey dhammaanta iyo dhammaantiin waxaanu idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu